bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hiraafeele dhegeystayaal qodobada wararka warsan hiraabtunsin haytanami baan kuu weyna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaanka baaqi shacabka antiyo ku taxdiraan feejignaan ku muujiyaan covid gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkooda wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose weliba ku guuleysteen antiyo afjaraan colaadi warlaweyn culimada iyo dowladda federaalk soomaaliya kuwada hadalay murunka ku dhaladii hirowka masaajidyada qaar ee guda dalka muwaadin soomaaliyeed iyo cudurka coronavirus aan ka amooday magaalada london puntland meba muddo kororsadow iyo ansuubiday madaxda aan ku digtay madaxda dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha galmudug iyo magacaabi suubi wasiiradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya markaliya ku warbiiday xaaladda dadka an jirin xanuunka coronavirus maraykankana dhimashada caalamka ee korona hogaamiyahay
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
taariikhda walibaa ka beegantaa tuma i lamada bila afaraad ee abril sanadda lamada kun iyo labaatanka hiraabnimo axada uu haka dhawaada warkii warsan oo faahfaahsan anoo xusniya warkasin jeediya cabdinaasirna farsameeyahaye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo shacabka soomaaliyeed mayba uuse la wadaagay fariinka eedan cudurka covid umisagaal maybaan uuse ka baaqay intii laka dadaala taxadir iyo weliba feejignaan dheeraad eena la suubi maadaama horseedo ku cudurkan uu sa-iyey xalka shaleediis ee anka habboon madaxweynegii meba uuse kor surumay duruufo ka heeran awoodda dowladnimada hanaanka nolola dadka ee ka dhisan maalinlaga iyo weliba heerkiiyo deersiin dadaalka dareer ee lagu ka horseedo cudurka safmarka ee corona madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee anka baaqi shacabka antiyo angur mudan oo iyo isgarab surman gaar ahaan ganacsatada oo mas-uuliyad adag iyo saarantiya ley waqtiyadan oo lan baahanyay intiyo ang naxariisan dadka dhibaataysan waana iyo raashinka qiimishii korningaadna madaxweynaha jamhuuriyadii caafimaad deg deg amebaan rajay dhammaan dadka jiran ee uuse ka dhici cudurka covidum isagaal mabaana ilaahay naxariisto aan weydiiyey muwaadiniintii dalka gudaashii cudurkan ka amuuday iyo ahaana banaanka ka amuudanba wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimo diinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan iyo cilmaawdiinka soomaaliyeed iyo shalay mayba kuwada hadleen dardargeliyowka dadaalada lakala tacaalo cudurka coronavirus kulanka mayba goobro ku haya mas-uuliyiinta wasaaradda mas-uuliyiin ku dareertay xafiiska ra-iisul wasaaraha dhakhaatiir iyo weliba hay-ado ammaanka mayba laisla falanqeeyay sida ankafayl awalanku qobada kor faafowka cudurka safmarka ee koray guda dalka doodii weliba aragti dhiibisho ku dib mayba wasaaradda iyo culimmada isla gordana satan inti culimmada oo kumida dadka bulshada dhugunsadaasa iyo kaalin weyn ku qaadan wacaygelyowka bulshada ka eedan cudurka khatarta ee covid sagaal inti la dhisay gudi ku shaqeeya taakuleyoka iyo weliba caawiyowka qeybo nugul ee bulshada oo saameynta nololeed ku halata cudurka covid sagaal maadaama hani eedanta bilo barakeysan ee ramadaan guddi ka kooban dowladda khubro caafimaad iyo weliba culimo iyo qiimeey doonaan go-aanku deerowka walala ku weelow arrinta masaajidada kudeed cilmi baaris diini iyo weliba to caafimaada la suubi miba markale la faray ganacsatada soomaaliyeed yaa la kaaray inti marwalba iyo anturan shacabka soomaaliyeed oo iyo koronin qaadna qiimo raashinka qutul daruuriga ee cilmaawdiinkana wacyigelin xoog la suubiyaan hay-ada dowladana arrinto qusayta tallaabada ku haboon ku qaadan go-aanka kudiba muwaadin soomaaliyeed yalaha ku warbahay intii cudurka corona uusan ka dhimaday magaalada london mabase badadahay tee dadka cudurka coronavirus uusa ka dila dalka ingiriiska aanase aniskajara soomaali iyo haanoon dhaladay dalkaasi iyo haano kale oo yala jiifanba wararka warsan ee kuhalaasa dalka ingiriiska maba sheegaan intii magaalada london uuse cudurka coronavirus unka dhimidi mu-aadin soomaaliyeed oo laka magacaabo jari xasan cabdulaahi maxamuud bayle muwaadinku soomaaliyeed yaa la sheegay intii maalmo weylhadhaafiisu ku mid tahay soomaalida lijirin cudurka coronavirus islamarkaasi inuusan amoodi waa islamarkaasi inuusan ka dhimidin waa kumid a cisbitaalada london siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur yaa sheegay intii helhayen lanka amuuday maybana uusa sheegay intii ay shaksi fayl islamarkaasayna usa muddo bil aba xanuunkun usa gabi dadka dalka ingiriiska inka dhimada cudurka coronavirus yimi baa deertay sagaal boqol tumi siyeed oo usa ka jara unug yar oo da-diis la kashaagay tumi kow sana jar iyo weliba dad cadaan oo dad caan ah oo ku mid tahay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde oo jimaaday laha dhaafi london lakaduugi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland maxamed yemi baa uuse ku hadalay aragtida maamulka puntland ee ku qabta reedandhiyowka koy qabsoomabka doorashada soomaaliya sanadka lamada kun iyo talaatinkooda maadaamayo jaran kiisas la xidhiidha cudurka coronavirus oo laku helay soomaaliya wasiirka iyo sheegay intii doorashada soomaaliya ee ta arrin dastuuri oo waajibna eh intii ugu badan madaxda dowladda federaalka iyo weliba dowlad goboleedyada islamarkaasayna iyo ogolaada doon intii la kordhi wakhtiga doorashada meebaa hadalsha intaasay ka daray intii haddii madaxda dowladda iyo iskadiyaan intii suubiya muddo kororsadow sababo korta intii dalka kudhiida xasilooni darro iyo weliba gobsadow siyaasadeed inka dambooyintii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo sheegay intii xaaladda la xiriirta dhiniga cudurka coronavirus ee dalka uusa nagita yaa nagitay korku sii doortay waana la baahanyay intii wadatashi laku gala iyo walaa laku weelow is-oona ka baaqi shir lanku hadlo coronavirus ee indhexay dowlad goboleedyada iyo federaalka inta badan siyaasiyiinta yimay baa usa inka baaqay intii arintun yoona arag muhiima ku qaadan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa wareegti usa ka magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada gola deegaanka ee degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wareegtaha kubadda xafiiska madaxweynaha galmudug yaa laka magacaabay guddiga koobantum isedo xubnoo taana si lagsugow intii muddo sagaalun hamin gudaashii oo ka dhisan gola deegaanka degmada gaalkacyo saas oo kale wareegtada meebaa laka sheegay intii xubnaha guddiga iyo ku reebinyin intii oanis sharaxan kumid haadowka gola deegaanka islamarkaasina shaqadii shaleediyo ka ekaadan wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctoraysa fawziya abikar nuur yimi baa sheegtay intii lambaahanyi intii bulshada soomaaliyeed si-eeda in ku taxadiraan cudurka wasiir fawziya yimi baa sheegtay intii kumid ee bukaanada covid toban-iyo sagaal ee laka daawayahay cisbitaalka martini xaaladiisa doranta waana ambaahanyi daryaal dheeraad eh oo laka daawayow oo laku daawayow xanuunka dilaaga ee coronavirus wasiiradda maybaya ka naagtay intii jiridun si tartiib tartiib eh anka faafahayta bulshada dhatiya waana laku baahanya intii bulshada taxadir eedan weyn oo ku suubiya wasiirkai saas oo kale maybaya ka taliyda intii si gaara xilin isku saara xanaanayowka dadka waaweyn iyo weliba dadka eli jiran cudurka covid toban-iyo sagaal maybana sheegtay intii qof walba mas-uuliyad gaara us isku saara meel warkaasiin ku ahayna idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mareykanka iyo mibahatan agiday wadanka anka dhimashada badan madii la fiiri dadka dhimadahay cudurka coronavirus caalamka dhammaantiis maybana anta dhimashada kubadanya dalka talyaaniga xogtiinka damboyti oo sheegtay jaamacadda jones yameba muujahasa intii guda mareykanka cudurkaasi inka amuday labaatan kun oo qof arrintu yamebaa ka toosaasa xila hal milyan oo shaleediya la sheegay intii adduunka eed ansaamay gobolka new york yameba nagday udubdhexaadka faafowka cudurkaasa dalka talyaaniga iyo hatame baa dhimashada marahayte tum-i sagaal kun afar boqol lixdan i siyeed meelo mareykankana labaatan kun tiro ku badan marahay sida jaamacado mareykanka iyo hawariyeen warkii akhyaara idaacadda warsa ee magaalada baydhabo kula dareerta hiraabto intan